بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام القراد قراد كأحكام تيسي أي أفسليهي qiraadka xagga sharciga waxaa la yidhaahaa an yadfaca maalikun almaala qof maaligihii waa inuu hantidiisa u dhiibo ilaa rajulin nin waa inuu u dhiibo an yadfaca maalikulmaali an yadfaca maalikulmaali qofka hantida iskale waa inuu u dhiibo ilaa rajulin maalan waa inuu qof hantidiisii u dhiibo liyatajira fiihi si uu ganacsi ugu sameeyo maalkaas wayakuuna ribxu beynahumaa faa'iidadana ay wadaagaan markaa oo faa'iidadaa ay qeybsadaan qofaa maalkiisii iyo lacagtiisii ayuu qof u dhiiban wuxuu leeyahay lacagtan iigu shaqe wixii faa'iide ah oo lacagtan ka soo baxana waan qeybsanayna kaasa marka sharciga islaamka waxaa lagu yaqaanaa qiraad waana mucaamalaadka sharciga islaamku uu ogolaaday leanna waxaa weeye dadku way isku danaysanayaanoo qofna maalkiiyuu ku fiican yahay oo maalkiiyuu hayaa qofna maskaxdii ganacsigu haya xoolo ma haysto laakiin maskaxdii ganacsiga ayuu hayaa oo dhaqaalaha sida loo debero iyo ganacsiga iyo arrimihiisuu ku fiican yahay qofna maalkiiyuu hayaa laakiin maskaxdii iyo qaabkii farsamadii ganacsiga ma hayo marka dadku way isku baahan yihiin walilqiraadi isla beec mushtarkii wuxuu iska leeyahay arbacatu shuruudin afar shardi ayuu iska leeyahay qiraad mucaamalat lqiraad isla beec mushtar in laysla beec mushtaro waxay iska leedahay afar shardi yacni qiraadka waa kii hadda aanu soo qeexnay waa in hantidaada qof aada u dhiibtid oo tiraa iigu shaqee faa'iidadana waan wadaagaynaa an yakuuna qiraadku waa inuu ahaado calaa naadin lacag waa inuu ahaado kow waxa gacanta qofka aada u gelinayso waa inaysan badeeco ahayn lacag caddiin ah waa inaad gacanta u geliso lacagtaasoo min addaraahimi waddanaaniiri lacagtii daraahimta iyo danaaniirta loo oqoon jiray ah waa lacag hadda aan adduunka ka shaqaynin laakiin xilligii kutubtan la qori jiray ayaa lacagahani shaqayn jireen lacagta daraaniirtu waxay ka samaysnayd dahab daraahimtuna waxay ka samaysnayd fido fiday ka samaysnaan jireen laakiin hadda booskeedii waxaa istaagay lacagahan hadda la isticmaalo kuwan hadda la isticmaalo maadaama hadda daraahim iyo danaaniir aan la isticmaalin lacagahan hadda la isticmaalo doolarka iyo lacag soomaaliga iyo kuwaasaa hadda qiraadka ku ansaxaya maadaama lacag kaloo hadda shaqaynaysa oo daraahim iyo danaaniirihii aysan jirin lacagahaasay ku ansixi wa an ya-dana waa inuu idmo rabulmaali maalka maaligiisa rabbi bimacna almaalik maalka qofka iska leh waa inuu u idmo lilcaamili shaqaalaha ninka ku shaqaynaya lacagta waa inuu u ogolaado fi tasarufi tasarufka waa inuu u ogolaado u idmo idnan idan idankaasoo mutlaqan oon la kala qaadaynin waa inuu idan buuxda siiyo oo yidhaaho lacagtan wixiiba ribix dhali kara ribaxba iyo faa'iidaba wixii dhali kara waad ku iibin kartaa waa inuusan yacni xayirin ganacsigii ama hadduu yidhaaho laa tashtari shay-an xataa tushaawiranii waxba ha iibinin ilaa aniga aad igala tashato oo markuu wax yar tillaaba uu qaadayaba uu shardi uu ku xiro inuu isagii uu la tashado ma ansaxayo taasi waa ciriiri ciriiri wey yacnii hal tillaab ganacsi markaad qaadaysidba mar kasta aniga ila tashu yiri fasax buuxda ma uusan siinin qofkii wuu caburiyey lacagtiina wuxuu leeyahay faa'iide nooga keen ma ansaxayo taasi ow amase fiimaa ama shay dhexdiisa waa inuu u idmo u fasaxo shaygaasoo laa yanqadicu wujuuduhu shayga helitaankiisu uusan go-ayn haaliban fii haaliban sida haalibkaa shay aan go-aynin oo la helayo inta badan hadduu wax cayinayo wax uu magacaabayo uu leeyahay ganacsiga noocaas ka dhig hadduu leeyahay walba ha magacaabo nooc la heli karo tusaale ahaan dharkii oo kale wuxuu leeyahay dhar maahane wax kale lacagtayda ha gelin oo badeecadda aada gelinayso dharkaas uun ganacsigu ha noqdo dee dhar haaliban wax laga beic mushtaro oo la heli karo laakiin haddii wax aan la heli karin uu u magacaabo wax inta haalibkaaba aan la heli karin hadduu u magacaabo ma ansaxayo qiraadka waa cidhiiri qofkiina waxaa ku cuslaanaya inuu ribax iyo faa'iido uu ka dhaliyo wax cidhiiri uu ku jiro wa an yashtarida waa inuu u shardiyo qofka maaligaahee lacagta iska leh lahu lilcaamili shaqaalaha waa inuu u shardiyo jus-an qayb qaybtaasoo macluuman la og yahay min aribxi faa'iidada waa inuu wax la og yahay oo laysla og yahay waa inuu uga shardiyo waxaa kaloo shardi ah nisba mucayana qayb faa'iidada laysla og yahay oo la magacaabay waa inuu u sheego oo tusaale ahaan waa inuu yidhaaho faa'iidadii lacagtani ay dhasho kala bar adigaa iskale bar ama waa inuu yidhaho saddex meelood hal meel aad leedahay labana anaa qaadanaya oo calaa xasabi alitifaaq marba sidii ay ku heshiiyaan marba sidii ay ku heshiiyaan waa inuun wax uun loo magacaabo laysla og yahay shardigu laakiin haddii layska idlaaqo oo wax la magacaabayba aysan jirin oo wixii laga dhigo wax majhuula oon la garanayn maalan wuxuu yidhi lacagtan waan kuu dhiibay ku shaqee calaa anna laka fiihi sharika shirkaad un ula noqonay waad heshiinaynaahoo shirkaan nahaye faa'iidada shirkaan ku nahay faa'iidada shirkaan ku nahay anaa ku qancinayo ee lacagta ku shaqee mucaamalada noocaasi ma ansaxayso waa in wax la og yahay uu taabto wax la og yahay waa inuu carabka ku dhufto oo yidhaha saddex meelood meelaan ku siinaa laba meelood markii faa'iidada loo qaybiyo hal meelaad leedahay wax laysla og yahay waa inuu qofku ku howlgalo oo uu ku shaqeeyo laakiin hadduu yidhaaho waa heshiinaynaa dadaal waa heshiinaynaa waa heshiinaynaa hadda waa in la heshiiyo waa in la magacaabo wa an laa yuqadara qiraadka waa inaan lagu qadarin bimuddatin muddo waa inaan lagu qadarin waa in qiraadka wax muddo ah aan la sheegin oo maalan uusan dhihin qaaraltuka shahran waaxida hal bil ayaa mucaamaladeennu ay ku xadidantah bil ka bacdi waa buraya mucaamaladeennu dee waxaa dhici karta bilkiiba inuu qofkani bishii intuu ganacsiga ka shaqeeyo wax faa'iidaba aan bil lagu helin gudaheed marka muddo haddii la sheego ma ansaxay hal bil ayaa qiraadkan oo mucaamalada aan wada gelaynaa hadduu yidhaaho ma ansaxayso ama lix bilood uu yidhi tusaale ahaan lix bilood aan wada gelaynaa heshiiskan qiraadka ah ka bacdina mucaamaladan waa ka baxayaa uu leeyahy ma ansaxayso leanna waxaa dhici karta lix bilood inaan wax faa'iidaaba aan la soo saarin ayaa dhici karta walaa damaana wax damaana cala alcaamili shaqaalaha dushiisa wax damaana ma ahaanin ilaa bicudwaanin xadgudub maahane si kale wax kuma damaanayo xoolihii haddii ay baaba'aan xoolihii loo dhiibay lacagtii loo dhiibay oo layidhi lacagtan ganacsi noogu samee xoolihii lacalla haddii ay baaba'aan ama nusqaanu ay ku timaado ma damaanayo shaqaaluhu oo ma la dhahayo xoolihii adigaa laga rabaa haddii aysan meeshaa ka muuqanaynin xadgudub xadgudubka maxaa ka mid a ka an saafara bilmaali biduuni idnin lacagtiiuu la safray mana u fasixin ninka lacagti wuxuu yidhi waddanka nooga shaqee lacagtan aan kuu dhiibay waddanka gudihiisa ka shaqeey uu ku yidhi lacagtii waa la safray oo badduu la aaday oo markabuu la koray ama diyaaraduu la fuulay lacagtii sidaasay ku dayacantay lacagtii sidaas ayay ku dayacantay lacagtii waa laga rabaa markaas lacagtii markaas waa laga rabaa leanna waxaa weeye isagaa wuxuu sameeyey tacaddi tasarufaad aan loo idmin ayuu sameeyey marka marka isagaa damaanaya wa idaa xasala ribxun faa'iido iyo wa khusraanun iyo khasaaro labaduba haddii ay xasilaan jubila alkhusraanu khasaarada waa la kabaa biribxi ribaxa iyo faa'iidada ayaa khasaarada laga kabaa waxaa dhacay khasaarana way dhacday faa'iidana way dhacday oo maalan qofkan waxaa loo dhiibay kun doolara la yidhi ganacsi noogu samee kuntii doolar ganacsigii ku sameeyey laba boqol ayaa khasaartay oo doolar sideed boqoluu noqday markii la qiimeeyey mar labaaduu laabtay haddana oo badeecadii uu ganacsi ku sameeyey mar labaad markuu laabtay shan boqoloo doolaruu keenay markaan labaad shantii boqoloo doolar laba boqoloo ka mid a ha laga kabo khasaaradiiyaa laleeyahay faa'iidada meeqay noqone saddex boqol saddex boqol ilaa laba boqol waxaa lagu kabahayaa safarkii hore oo khasaaradii dhacday aa lagu buuxinaya ra-sulmaalka saddex boqolaan qaybsanaynaa wey marka ee shan boqol ma qaybsanayno ma dhahayo shan boqoloo faa'iidahan keenay shanta boqol aan qaybsanno maya waxaa laleeyahay laba boqol ka jar khasaaradii aan buuxinno horta aan kabno khasaaradii sidaasaa laleeyahay marka haddii wax walba oo laysku qabsado masaa'ilka qiraadka inta badan haaliban isqabqabsi hadduu ka yimaado waxaa loo rumeeyaa dhaarta shaqaalaha liannahu maalkii asagaa gacanta ku haya maalan wuxuu leeyahay lacagtii way iga baabaaday dhaaraa la leeyahay isagaa dhaartiisa loo rumay lacagtii way baaba'day dhaaraa la leeyahay lacagtii inay kaa khasaartay way kaa baaba'day ku dhaar ama maalan waxaa laysku qabsan karaa faa'iidadii oo maalan wuxuu leeyahay sanadkan waxaan faa'iidnay hal kun oo doolar oo kali ah isna wuxuu leeyahay kun ma anaan faa'iidina shan kun wey faa'iidadu waxbaad qarinaysa haddii isqabqabsigaas uu yimaado mar walbaba shaqaalaha dhaaro la leeyahay shaqaalaha mar walbaba masaa'ilka qiraadka haaliban isagaa la dhaarayaa haddii yacni qadarkii ribaxa la isku khilaafo oo kana uu leeyahay kun doolar un baan faa'iidna kana uu leeyahy maya shan kunaad faa'iiday waxbaad qarinaysa ku dhaaraa la leeyahay kun bis in la faa'iideeyey oo ka badan aan la faa'iidin ilaa isagaa xogtii xoolaha isagaa haya gacanta ku haya marka masaa'il ulqiraad haaliban waxaa loo rumayn haddii laysku qabqabsado shaqaalaha ayaa dhaaro laleeyahay oo loo rumayo faslun fi fi axkaami lmusaaqaat musaaqaadka axkaamtiisii ayuu u fasal yahay halkan sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay masaa'ilka musaaqaadka musaaqaadka waxaa lagala jeedaa waa beeraha oo shaqaalo loo qabto shaqaalahaasi uu beerta ka shaqeeyo waxaana musaaqaad loogu magacaabay shaqada beerta laga qabanayo waa shaqo badan musaaqaad waxa weeye waraabin wey beerta in la waraabiyo shaqadiina waraabin kaliya lagama qabanayo beertee shaqooyin badana lagu qabano in maaragtaa la falo oo geedaha laga gooyo in bahallada laga ilaaliyo in waxyaalahaas maaragtaa geeduhu wax walbay ku kobci lahaayeen in la sameeyo shaqada laga qabanayo biyo in la waraabiyo keliya ma aha laakiin waxaa musaaqaad loogu magacaabay taqliiban iyadaa xoogga la saaray oo haalib la qallibay musaaqaadka laakiin shaqada laga qabanayo beerta waraabin kaliya ma aha walmusaaqaatu isla waraabtankii in heshiis isla waraabtana lagabo beerta ii waraabi shaqaale la yidhaha sida aanu sheegnana beerta shaqada laga qabanayo waraabin bisma ah laakiin sharcigu iyada unbuu carabka uun ku dhuftay oo uu qallibay mooye masaa'il badanaa soo gelaya musaaqaat walmusaaqaatu isla waraabtanka oo beertii shaqaale la geliyo la yidhaha beertii waraabi oo ka shaqee la yidhaha jaa-isatun musaaqaadkaasi way bannaan tahay cala annakli geedtimireedka iyo walkarmi geedka cinabka labadaa geed unbay ku bannaan tahay waxaa noo iman doonaa masaa'il saddexaa jira oo isu eg eg saddexda masalo isu eg waxaa weeye waa musaaqaad iyo musaaraca iyo mukhaabaro saddex masalo isku dhodhowa hadda waxaan maraynaa mas'alaة اlmusaaqaat waxaa noo soo socda almusaaraca wاlmukhaabara marka mas'aladan hadda aanu dul taaganahay ee musaaqaad wuxuu khaas ku yahay qowlka jadiidka ah ee raajixa ee imaamu shaafici uu rajaxay geedaha timirta iyo cinabka beeraha timirta ah iyo beeraha cinabka bis ayaa heshiiskan uu sharcigu khaas uga dhigay amaa heshiisyada kale oo lala gelayo shaqaalo loo dhiibayo oo laleeyahay shaqaalahaas wixii beertu ka soo baxa sida ganleyda iyo beriiska iyo digirta iyo kaas waa noo soo socdaa waxaa la yidhaha almusaaraca walmukhaabara kuwaas midhaha kale ama abuurka kale raashinka la cuno shaqaalaha ka shaqaynaya masaladaas waxaa la yidhaha almusaaraca walmukhaabara tani waxay khaas ku tahay cinabka iyo zabiibka bis masalada musaabaqada walmusaaqaatu isla waraabtan ku jaa-isatun mid bannaan weeye cala nakli geedaha timirta iyo walkarmi iyo geedaha cinabka ayay ku bannaan tahay walaslu fii hada kan waxaa asal u ah daliil u ah xadiisu ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalama acdaa khaybara khaybara wuu siiyey oo inay shaqaalo ka noqdaan bishadri maa yakhruju minha wixii ka soo baxa beeraha khaybara kala bar oo min hamarin mirihii ow zarcin ama abuurkii ah wixii ka soo baxa kala bar ayuu ku siiyey nimankii yahuudda ahaa oo ka shaqaynayey oo yihi ka shaqeeya beeraha kala barna qaata wixii ka soo baxa marka wuxuu khaas ku yahay beeraha cinabka iyo beeraha timirta ah musaaqaad laba qowlu marka masaladan ku leeyahay imaamu shaafici sidan hadda kitaabku noo qorayo waa alqowl اljadiid wahuwa raajixu waa qowlka jadiidka isagana raajixa laakiin waxaa jira qowl qadiima oo imaamu shaafici masaladan uu uga hadlay oo uu leeyahay imaamu shaafici almusaaqaatu jaa'izaة fii jamiici اlashjaar almuhmira geedaha miraha dhalinaya kulligood waa ku bannaanta waxay doonaba ha noqdo ma canab ha noqdo ama babaay ha noqdo ama cambe ha noqdo ama liin ha noqdo waa qowlka qadiimka ah laakiin qowlka raajixa waa midka hadda kitaabka noo sheegay oo musaaqaad wuxuu khaas ku yahay timirta iyo cinabka walahaa musaaqaad waxay iska leedahay shardaani laba shardi axaduhumaa labada shardi midkood an yuqadirahaa shaksiga maaligaa ee beerta iska leh waa inuu musaaqaadka ku qadaro bimuddatin macluumatin muddo laysla og yahay muddo laysla og yahay waa inuu sheego oo maalan uu yidhaaho caqdigan iyo heshiiskeennu wuxuu soconaa muddo laba sano muddo shan sano ayaa caqdigan iyo heshiiskan uu naga dhexaynaa waa inuu muddo sidaa uu sheego shardigu wathaani kan labaad an yucayina lilcaamili shaqaalaha waa inuu u magacaabo jus-an qeyb qaybtaasoo macluuman la og yahay qaybtaasoo min athamarati miraha ka soo go-aya beerta ka mid a shardiga labaad waxaa weeye shaqaalaha timirta ka shaqaynaya ama cinabka ka shaqaynaya miraha beerta ka soo go-i doona qeyb ka mida waa inuu u magacaabo oo yidhaha maalan beerta timirtu markii ay noo bislaato oo beertu ay soo go-do waxaan ku siin saddex meelood markii loo qeybiyo hal meel labana anaa qaadanaya wixii soo baxa saas waa inuu u sheego laakiin hadduu yidhaha iska un shaqo gal waa heshiinaynaa iska shaqee beerta markay bislaataan heshiinaynaa ma ansaxayo waa inuu haddaba intuusan shaqaaluhu shaqo bilaabin wuxuu og yahay waa inuu ku shaqo galo wuxuu og yahay oo macluum ah inuu ku shaqeeyo shaqaaluhu waa shardi shardiga horena sheekhuu inoo soo sheego muddo macluumaha waa inuu sheego muddo sida qaaliban beertu ay ku bislaan karto sida qaaliban waa inuu sheego laba sano shan sano lix sano muddo waa inuu sheego uma markaa kabacdi alcamalu shaqada fiiha fi lmusaaqaat musaaqaadkan dhexdiisa shaqada laga qabanayo calaa darbeyni laba qaybood laba qaybood wey musaaqaadka shaqada laga qabanayo camalun waa camal camalkaasoo yacuudu nafcuhu camalka nafcigiisu u laabanayo ilaa hamarati miraha shaqo waxa weeye miruhu ay nafci ka helayaan fahuwa camalkaasi cala alcaamili shaqaalaha dushiisu ahaad wixiiba geedkaas uu ku baxayo oo midhahaasuba ay ku kobci karaan shaqaalaha laga rabaa shaqay doonta ha noqoto maxaa ka mid ah beerta inuu waraabiyo waxaa ka mid ah geedaha hoose oo geedkan ku hoos yaalloo dhibayo nafaqada geedka la qaybsanayo waa inuu ka jaro waa inuu ka jaro geedaha waxaa ka mid ah beertu markay biyaha u baahato inuu biyaha usoo daayo biyuhu markii xadkii loogu talagalay oo beertu ay cadbi lahayd xadkii ay gaarto loogu talagalana waa inuu ka xiro biyihii howlahaasoo dhan waa howlo midhaha anfacaya oo geedka anfacaya wixii marka geedka iyo midhaha anfacaya shaqaalaha laga rabaa shaqaalaha ayaa laga rabaa wa camalun camal weeye camalkaasoo yacuudu nafcuhu camalka nafcigiisu ila alardi dhulka uu u laabanayo camalna waxaa weeye geedkan shaqo kuma lahan iyo midhaha laakiin waa dhulka dhulkuu u fiican yahay dhulka dhul beereedka ayuu u fiican yahay kaas muxuu yahay dhilbooreedka u fiican maala ceel in la qodo oo kale dee ceel in loo qodo beertiisay si guud asal ahaan ay ugu fiicanta marka ceelkaas qodidiisoo kale waxaa laga rabaa shaqaalaha lagama rabe qofka beerta iskale ayaa laga rabaa fa huwa camalkaas oo dhulka si guud u anfacay calىa rabbi اlmaali calىa maaliki اlmaali maalka qofka iskalaha laga rabaa maalan matoor haddii lasoo iibinayo oo kale dee matoorkii waa wax si guud oon dhulka dhan u anfacayo dhulbeereedkiisa anfacayo in maaragtay webi oo kale loo qodo in ceel loo qodo waxyaalaha si guud beerta u anfacaya shaqaalaha lama dhahayo matoorkii soo iibi ceel u qod ma la dhahayo waxaa laga rabaa qofkii beerta iska lahaa ayaa shaqadaa sharcigu uu saaray faslun hadakani faasilun mid wax kala saaro way fii axkaami اlijaarati ijaarada iyo wax kala kiraysiga axkaamtiisii ayuu u fasal yahay halkan wuxuu uga hadlay sheekha raximah اllahu tacaala ijaarada in wax la kala kiraysto wax la kala ijaarto iyo shuruudaha sharcigu uu xiray wa kullu maa shay kasta shaygaasoo amkana uu suurtagal noqdo alintifaacu ku nafcin bihi shayga lagu nafciyo maca baqaa'i caynihi shaygaas cayntiisa baaqi noqoshadiisa micigiisana lagu nafcinayo saxad ijaaratuhu shaygaas ijaaradiisu way ansixi wax walba oo lagu nafcin karo oo markii lagu nafcinayana daatadiisa iyo cayntiisu ay baaqi noqonayso waa la kala ijaaran karaa maalan waxaa ka mid a guryihii oo kale guryihii qofku hadduu deganaado oo uu ku hoydo oo uu ku nafciyo guriga waa soo haray qofkan manaafic unbuu guriga ka isticmaali mooye guriga lafihiisii dhabarka ma saaranayo daatadiisii ma qaadanayo marka wax kasta oo in lagu nafciyaba ay suurtagal tahay in la kala ijaartana waa suurtagal oo ay ansixo ajmaca almuslimuuna muslimiinta dhan waxay isku waafaqeen calaa ana alijaarata jaa-izatun wa mashruucatun ijaarada in la jideeyey oo ay bannaan tahay wa cumdatuhum fii hada alkitaabu waasunnatu waxaana daliil u ahaa kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga salى اllahu عalayhi wasalam ama alkitaab faqowluhu tacaala fain ardacna lakum haweenku hadday caruurta idin nuujiyaan faaatuuhunna ujuurahunna ajiryaalkoodii iyo ujradoodii siiya radaaci haweenaydii waxay heli kartaa oo sharcigu u banneeyey inay tidhaaho caruurkan waxaan kuugu nuujinayaa ujro yacni inay kaa ijaarato wey irdaaci iyo nuujintii sharcigu uu ogol yahay faqad amara allahu tacaala ilaahay wuxuu amray alaaba'a biicطaa'i اlajri ujro in lagu siiyo cala alirطaac nuujinta caruurtii la nuujinayo fadalla wuxuu tusiyey qowlka ilaahay calaa ana alajra xaqun lilmurdicati haweeneyda wax nuujinaysa inay xaq u leedahay ujrada la siinayo wahiya laa tastaxiquhu ujradaa la siinayana ma mutaysanayso hooyadu ilaa bilcaqdi heshiis in lagula galo maahan heshiis lagula galo id low ardacad hadday nuujiso caruurkii biduuni caqdin heshiis la-aan hadday iska nuujiso kaanat mutabaricatan eedaa iska sadaqaysatay sadaqayu noqon marka walmutabaricu qofka wax sadaqaystana laa yastaxiqu shay-an waxba ma mutaysanayo hadduu isagu sadaqaystay fakaana dalika qowlka ilaahay wuxuu noqday daliila calaa mashruuciyati اlcaqdi in heshiis lagu geli karo ijaarada iyo wax kala kiraysiga wa kulu maa shay kasta shaygaasoo amkana alintifaacu ku nafcintu ay suurtagal tahay bihi shaygaa lagu nafciyo maca baqaa'i caynihi shaygaas cayntiisa baaqi noqoshadiisa micigiisana lagu nafcinayo saxad ijaaratuhu shaygaas ijaaradiisuna way ansixi idaa wakhtigii ijaaradu ansixiyo qudirat manfacatuhu shaygaas manfacadiisa lagu qadaro biaxadi amrayni laba arrimood midkood haddii lagu qadaro ijaaro markay ansaxayso waxaa shardi ah laba arrimood mid ka mid a waa in lagu heshiiyo bimuddatin aw camalin waa in muddo la qabto oo muddo lagu heshiiyo ow amase camalin ama shaqo lagu heshiiyo labadaa mid ka mid a waa in lagu qadaro bimuddatin maxaa lagala jeedaa maalan gurigan aad rabtaa qofkan inaad ka ijaaratid ood ka kiraysatid waxaad leedahay gurigan waxaan kaa ijaartay muddo laba sano ah ama muddo laba bilood ah ayaan kaa ijaartay bil kastana waxaan ku siinayaa intaasoo qadara ayaan ku siinaad leeda hadhow haddii labadii sano ood ku heshiiseen ay dhammaato caqdi jadiida haddana hadda inaad isaga baxdo gurigii ama heshiis cusub inaad la gasho qofkii waa sida sharcigaa sidaas laakiin hadda ijaarada loo badan yahay ilaa mararka qaar maahane bacd alaxyaan waxyaalo la isticmaalo mooye muddo lama sameeyo guryaha ijaarkooda maalan qofka intuu guriga u yimaado wuxuu weydiinaa bisha un bis bishii wuxuu leeyahay tusaale ahaan imsaad iga ijaaran qofkii bishii boqol doolaraan kaaga ijaaran aye muddona ma la sheegayo waxaa la sheegi uun lacagta muqaabilka u ah bil kasta sida saxda ah oo ijaarada saxiixa waa in muddo la sheego inta badan waxay hadda u isticmaalaan guryaha waaweyn guryaha waaweyn oo dabaqyada iyo meelaha qofka marka laga ijaaranayo wuxuu leeyahay contractiga aan saxiixanayno muddo aan qoranno mararka qaar way sameyan gurya haddii guryo waaweyn yihiin laakiin guri kastaa sharcigu uu leeyahay waa in muddo loo qabto ama ha weynaado ama ha yaraado contractiga ha lagu daraa laleeyahay ma shan sanaad ku jiri ma lix sanaad ku jiri markaasaa muddadii la sheegay waxaa laleeyahay lix sano lixdii sano markay dhammaato heshiis cusubbu ay guriga ma sii jooge ma heshiis cusub aan gelaynaa mise waa isaga bixi sida saxdaha sidaasu oo sharcigu inoo tilmaamay idaa waktigii qudirat manfacatuhu shaygaas manfacadiisa haddii lagu qadaro biaxadi amrayni laba arrimood midkood haddii lagu qadaro bimuddatin in lagu qadaro waa in muddo loo qabto ow amase muddo mooye camalin ama shaqo in lagu qadaro oo camalin maxaa lagala jeedaa maalan qof harqaanlahaad u iman harqaanlihii waxaad leedahay shaatigan iyo tol ijaaradii marka muddo uma baahno taas leanna waxaa weye camalku markuu dhammaado ilaa ninkan waa ajiir waad ijaaratay ninkan waad ijaaratay xooggiisaad waxaad u ijaaratay iyo maskaxdiisii inuu shaatigan uu kuu talo ijaaradaasu goormay dhammaane markii shaatigii uu dhammeeyo waktiga rabto ku qaadato marka ijaarada waxaa weeye labadaasuu sharcigu yaqaanaa imaa bimuddatin aw camal in muddo la qabto ama haddii kale camalku markuu dhammaado labadaa mid ka mida waa in lagu qadaro wa idlaaquhaa idlaaqu lijaarati ijaarada idlaaqeedii yaqtadii idlaaqu wuxuu keeni tacjiila alujrati lacagtii ijaarka ahayd dedejinteedii ayuu keeni ijaarada haddii layska idlaaqo idlaaq waxaa loola jeedaa yacni haddii aan la dhihinin lacagtii bishardi inaad soo dedejiso oo hadda aada keento lacagtii ijaarka iyo midna lama dhihin laba bilood ka bacdi markay dhammaato ama bil ka bacdi markay dhammaato in lacagtii la keeno waxba laguma heshiin dhinaca lacagta in la dedejinayo iyo in dib loo dhigayo waxba laguma heshiin waa la iska idlaaqay ujradii iyo lacagtii haddii la iska idlaaqayo wakhti aan loo qaban lacagta la keenayo yaqtadii idlaaqaasi wuxuu keeni tacjiila alujrati ujrada soo dedejinteediiu keeni haddii ujradii ha la dedejiyo iyo dib ha loo dhigo midna aan la dhihin sharcigu wuxuu ku xambaari taasoo kale in lagu itifaaqayay ka dhigan tahay iyadoo lagu heshiiyey in ijaarkii la dedejiyo oo haddii laga aamusay oo midna wax shuruuda aan lagu gelin ilaa an yushtarada in markii hore la shardiyey maahane ata'jiilu muddayn in muddo ujrada lacagta ijaarka in muddo lagu kala qaadanayo in markii hore shuruud lagu galay maahane amaa haddii markii hore muddo la wada qabsaday oo la yidhi labadii bilood ba isku kaa siina saddex bilood markii dhammaataba hal maraan ku siin ama waa kuu soo hormarin wixii calaa xasabi alitifaaq wixii lagu heshiiyey markaa noqon haddii muddo loo qabto laakiin haddii muddo aan la qaban waa in la dedejiyo ujradii sharciga sidaas walaa tabdulu lijaaratu ijaaradu kuma burto bimowti axadi lmutacaaqidayni labadii heshiiska wada galay midkood midkaas geeridiisii ijaaradu kuma burayso waxaa sheekhu inoo sheegi raximah اllahu tacaala labadii qofoo wax kala ijaartay ama gaari ha noqdo ama guri ha noqdo ama wax kale ha noqdo midaa dhintay maalan qofkii guriga iska lahaa ayaa geeriyooday ijaaradii ma burayso kii guriga laga ijaartay hadduu geeriyoodo ijaaradii ma burayso waxaa booskiisii istaagaya dadkii waratada ahaa oo dhaxalka guriga iska lahaa ayaa booskiisii soo istaagaya ayagaa marka ujradii qarashkeedi iyo lacagteedi iyagaa qaadanaya yacni muddadii la kala qortay maalan wuxuu ahaa gurigan waxaan kaa ijaartay hal sano sanadkii lix bilood markaad ku jirtay ninkii guriga iska lahaa wuu geeriyooday maxaa kuu dhiman lix bilood lixdaada bilood sharciyan waxaad leedahay inaad dhammaysato waaridku kaama saari karo ninka dhaxalka ah kaama saari karo leanna muddadii waxba kaaga dhiman laakiin muddadii markii ay dhammaato kabacdi waaridku wuxuu ku dhihi karaa heshiis cusub hadduu rabo ku saari karaa iga bax guri ilaa muddadii way dhammaatay muddadii aada yacni kula heshiisay waalidkayga guriga iska lahaa way dhammaatay iiga bax ama heshiis cusub iyo lacag cusub walaa tabdulu lijaaratu ijaaradu ma burayso bimowti axadi lmutacaaqidayni labadii heshiiska wada galay midkood geeridiisii kuma burayso waxaa kaloo la mid ah qofkii guriga ijaarka ugu jiray hadduu geeriyoodo waa la mid ma burayso maalan gurigan wuxuu ka ijaartay heshiiska waxaa lagu qoray laba sano hal sano markuu deganaa waa geeriyooday sanadaa u dhiman sanadkaa u dhiman waxaa booskiisii isagana soo fadhiisanaya waratadiisii dadkii dhaxalka iyagaa oofsanaya sanadka kale iyagu ama ha sii ijaartaan ama iyagu ha soo degaan iyagaa booskii markaa fadhiisanaya wa tabdulu ijaaradu waxay ku burtaa bitalafi alcayni caynta baaba-eedii cayntaasoo almusta'jarati la kala ijaartay inay baaba'day bay talaftay cayntii la kala ijaartay haddii ay baaba'day ijaar maxaa la kala ijaaranba markaas wixii la kala ijaaranaya baaba'ayba waxaa ka mid a gurigiyaa dumay gurigiyaa hal mar soo dumay gurigii la kala ijaartay hal mar uu soo dumay ijaaradii waa burtay maxaaba la kala ijaaranba guriga hadduu dumay gurigiba hadduu dumay waxaa kaloo ka mid a mowtu daaba daabadii faraskii la kala ijaaranayay ama dameerkii la kala ijaaranayay dameerkiiyaa geeriyooday ama faraskiiyaa geeriyooday ama gaarigii la kala ijaaranaya burburba ku dhacayo baaba isaga dhammaan ijaaradii waa burtay wixii la kala ijaartay haddayba baaba-een ijaaradiina way buray walaa damaana damaan ma ahanin cala alajiiri ruuxii ajiirka ahaa oo markaa yacni wax ijaartay dushiisii damaan ma ahaanin ilaa bicudwaanin xadgudub maahan ruuxii ajiirka ahaa oo shaygan isagu ijaartay haddii shaygii gacantiisa uu ku baaba'o ma damaanayo ilaa inuu xadgudbo maahan xadgudubka maxaa ka mid a ka an daraba daabata fowqa xaddihaa daabaddii uu ijaartay daabaddiiuu garaac aan xadkeeda ka baxsan ayuu garaacay saasuu faraskii ku dhintay ama dameerkii saasuu ku dhintay de iska keen wey dameerka dameerka iyo faraskii iska keen wey isagaa laga rabaa marka waxaa kaloo la mid ah askana askana daara xadaadan ama gurigii uu ijaartay ayuu wuxuu dejiyey nin birtun ah oo motoor iyo maaragtaahay meeshii keenay oo guriga soo gelinay alxanle iyo maantoo dhan qarraac wax ka siinayo gurigii dhammaada saasuu kusoo dumayo de adigaa tacadiya iska keen gurigan deegaana lagu talagalay maana garaash iyo alxan iyo looguma talagelin wax aanan ku heshiin ayaad gurigii soo gelisay iska keen waayo gurigii guriga isagaa laga rabaa sidiisi inuu ka soo dhigo isagaa laga dooni markaa faslun adakani faasilun midux kala saara fii axkaami اljacaalati jacaalada axkaamteedii ayuu u fasal yahay jacaaladu waxay ku jirtaa kelimaadka muhaladka ah ereyada yani lagu dabdiyo saddex xarako ayay ku jirtaaho jiimka waa muhalath aljucaala wاljicaalatu wاljacaala jiimka in la kor dhigo in la hoos dhigo in la gudo luqa ahaan saddexdaba ay ku banaantah waljacaalatu abaalmarintii jaa-isatun mid bannaan jacaalada abaalmarinta yani ulajeedada laga leeyahay waxaa weye waxbaa kaa lumay waxbaa kaa dayacmay markaasaad waxaad leedahay waxaa iga lumay qofkii ii keena intaasoo lacaguhu leeyahy jacaala la yidhaha sharcigu marka mucaamalaadka uu banneeyey mujtamaca uu u banneeyey sharcigu ayay ka mid tahay waxyaalaha cuquudda kale iyo heshiisyada kale jacaaladan ay uga bedelan tahay waxaa ka mid a sixatuhaa calaa camal majhuul iyadoo jacaaladu waxay ku ansixaya waxaan la garanayn camal aan la garanayn iyo shaqo aan la garanayn oo isaga ansixi cuquudda inta kale wax majhuula kuma aysan ansixi jirin laakiin iyadoo wax majhuula waa isaga ansixi maalan majhuulka maxaa lagala jeedaa qofku waxaad leedahay tusaale ahaan neefkii geel ahaa neef geelo anugu aan iska leeyaho tilmaantiisii sidaa sidaa ay tahay ayaa iga lumay qofkii ii keena boqol dollar aan siinaa saasad leedahay neefkii geelaha marka qofku waa ka shaqaynaa waa raadinahay shaqadaas uu soo qabanayno waa shaqo aan la garanayn waxaa dhici karta meel dhow iyo si fudud inuu ku helo waxaa kaloo dhici karta rafaad inuu ku helo iyo meel dheer inuu ka keeno marka waxyaalaha cuquudda kale jacaaladana ay uga duwan tahay waxaa weeye sixatuhaa calaa camalin majhuul shaqo majhuulahon la garanayn isaga ansixayado leannu ratiga waxaa dhici karta derbigan gadaashiisa inuu ka soo helo waxaa kaloo dhici karta inuu masaafo dheeroo soddon kilomitr iyo afartan kilomitr ka bacdi uu ratigii keenana way dhici karta waxyaalaha kale cuquudda uga bedelan tahay jacaaladan waxaa ka mid a sixatuhaa maca gayri mucayan qof aan la oqoonin oo si gaara aadan heshiis isaga ula gelin inay jacaaladu isaga ansaxayso sawaءn kaana zaydan ow camran ow khaalidan ow bakran ama zayd ha noqdo maxmuud ha noqdo jaamac ha noqdo qof aadan garanaynba wuxuu yahay isaga ansixi jacaaladan leannu adiga waad iska naadinoo waxaad leedahay war qofkii ratigaygiisa tilmaantiisa sidaas iyo sidaa ahayd ii soo celiya boqol dollaran siinano qofka soo celinaya garan maysid adugu marka waxaa dhici karta inuu zayd noqdo waxaa dhici karta inuu khaalid noqdo waxaa dhici karta jaamic inuu noqdo waxaa dhici karta xasan inuu min maxamuud inuu noqdaa dhici karta iyo kayrkiisba way dhici kartaa marka qof aan la garanayn inaad heshiis aad la geli waa iska ansixi waxyaalaha waxay ka mid tahay cuquudda kale ay ku khilaafsan tahay jacaaladu ayay ka mid waljacaalatu abaalmarintu jaa-iso wey qofkii wixii kaa lumay oo kaa helay kuu keeno in la abaalmariyo way bannaantay wa huwa noocan jacaaladu an yashtarida waa inuu shardiyo fii raddi daallatihi shaygii isaga ka lumay soo celintiisii ciwadan bedel waa inuu ku shardiyo ciwadkaasoo macluuman laysla ogyahay wixii asaga ka lumay waa inuu ku shardiyo qofkii u keenay wax macluuma inuu siinayo ratigaygii qofkii i keen mobilkaygii iga lumay combyutarkaygii iga lumay qofkii maaragtaa ii keena intaasoo lacagahan siinu le waa inuu wax un magacaabo fa idaa radda hadduu soo celiyo shaksigu noocuu doonaba ha noqdo shaksi shaksi hadduu soo celiyo haa ayu daalla wixii lumay qof hadduu keeno istaxaqa shaksigaasi daalika kaasoo mutaysana kaasoo alciwada ee bedelka ah bedelkaasoo almashruuda ee la shardiyey wixii loo shardiyey ayuu sharciyan kugu leeyahay qofkii qofkii hadduu ratigii iyo mobilkii iyo combyutarkii kaa lumay uu kuu keeno dee lacagtii keen lacagtii aada shardisay keena la leeyahay isagaa lagu leeyahay faslun fii axkaami almusaaraca walmukhaabara wuxuu u fasal yahay musaaraca iyo mukhaabaro waa labadii masalo aanu tilmaamaynay markaanu maraynay fasalkii musaaqaadka ilaa waxaanu nidhi waxaa jira saddex masalo oo isku dhodhow waa musaaqaad iyo musaaraco iyo mukhaabaro waxaan soo dhammaynay oon soo barannay axkaamtii musaaqaadkii waxaan baranaynaa musaaraco iyo mukhaabaro maxay yihiin iyaguna musaaraca iyo mukhaabaro maxay yihiin faslu fii axkaami almusaaracati walmukhaabara axkaamta musaaracada iyo mukhaabarada u fasiliya waidaa dafaca hadduu dhiibo shaksigu ilaa rajulin nin xaggiisa ardan dhul hadduu u dhiibo liyasracahaa si uu u abuuro dhulkaas oo washarada lahu lirajuli ninkana uu u shardiyo jusan qayb qaybtaasoo macluuman la og yahay qaybtaasoo min raycihaa ardada dheefteedii ka mid a dheefta waa wixii ka soo go-a yacni raashinkii ardada dheefteedii ka mid a hadduu u shardiyo lam yajuz ma bannaano taas lam yajuz daalik mucaamalada noocaasoo kale ma bannaano musaaracadan waxay gashaa oo musaaqaadka ay uga bedelanta oo hadda laga hadlayo waa wixii aan ka ahayn timirta iyo cinabka timirta iyo cinabka mas'alada gelaysa waan ka soo hadalnay musaaqaada leeyahay tan waxa weeye musaaracada iyo mukhaabarada waxay galaan beeraha caadiga ah sida ganleyda iyo digirta iyo zaytuunka iyo cambaha iyo mooska iyo waxyaalahaas musaaracada iyo mukhaabaradu ayagu ay gelayaan sheekha marka wuxuu ku yidhi waidaa dafaca hadduu u dhiibo ilaa rajulin nin ardan dhul ayuu u dhiibay liyasracahaa si uu ardadaas u beero oo dhulkan ii beer uu yidhi dhulkaas marka ii beer markuu leeyahay oo ka shaqee dhulkan uu leeyahay laba macnaa mid ka dhalan karta mid waxay noqon kartaa inuu yidhaaho shaqaalaha abuurka adigu keen abuurkana keen kana shaqe oo falliinkii iyo waraabintii iyo shaqadii beertoo dhan waa adiga macal abuurkii waa adiga abuurka xataa keena inu yidhaha haddii shaqaaluhu uu abuurka keeno mukhaabara la yidhaha mukhaabaro haddii ninka beerta iskale uu abuurka keenona musaaraca la yidhaha farqigaas bisa u dhexeeya wax kale ma jiraan yacni labada mas'alo oo musaaracada iyo mukhaabarada farqi kaloo u dhexeeyahay ma jiraan ilaa abuurkaas inaad fiiriso maahan abuurka haddii uu keenayo shaqaalaha oo la yidhaha beertaa ka shaqee abuurkana keen berri haddii beertu ay baxdana kala bar ayaan ku siinaa wixii ka soo go-a waxaa leeyahay mukhaabaro shaqaaluhu hadduu abuurka keeno kii beerta iska lahaa hadduu abuurka keeno shaqaaluhuna uu shaqada bis uu qabanayana musaaraca la yidhaha musaaracu labadaba sheekhu uu ka hadla fiiri marka waidaa dafaca shaksigu haddii u dhiibo ilaa rajuli nin ardan dhul liyasracaha si uu ardada u abuuro washarada lahu lirajuli ninkana jusan qayb uu u shardiyo qaybtaasoo macluuman la ogyahay qaybtaasoo min raycihaa ardada dheefteedii ka mida dheefta waa midhaha ka soo baxaya iyo ganleydii iyo digirtii wixii ka soo baxayo lam yajuz daalika arrinkaas mucaamalada noocaasa ma bannaana calaa madhabi imaam الshaafici ma bannaana madhabta imaam shaafici kuma banaana lama ogola oo waxa weeye haddii qofku ama abuurka ha bixiyo kan beerta iska leh ama abuurka ha bixiyo shaqaalaha oo mukhaabaro ha noqoto ama kii beerta iska lahayo abuurka bixiyo waa musaaraco labadaas mas'alaba madhabka sida raajixa ku ah imaamu shaafici lama ogola laakiin waxaa jira khilaaf oo madaahibta kale khilaaf ka jiraana way jiraan waxaa kaloo jira madhabka imaam shaafici dhexdiisa culimo waaweyn oo ka mida oo iyagu ogol labada mas'alaba mukhaabarada iyo musaaracada waxaa ka mida imaamu nawowi kitaabkiisa la yidhaha rawdatu daalibiin kitaabka la yidhaha rawdatu daalibiin imaamu nawowi wuxuu leeyahay sida raajixa ah waa inay bannaan tahay musaaracada iyo mukhaabarada waxaa kaloo sidaas ku tegey khataabi oo aimada shaaficiyada ka mida ibnulmundir iyo abulxasan almaawardi culimmadaas waaweyn waa afar sheekh oo aimada shaaficiyada ka mida waaweyn waa nawowi iyo khataabi ibnulmundir iyo abulxasan almaawardi afartaa sheekh oo aimada shaaficiyada ka mid waxay leeyihiin musaaracada iyo mukhaabaradu waa bannaan yihiin inta badana dhoobeyda masaladan waa laga isticmaalaa dhulkaa dhoobeyda waa laga isticmaalaa oo dadkaas dhoobeyda degan way isticmaalaan masaladana waxay leeyihiin shaqaalaa beertayda gelinahay shaqaalo markii beerta la geliya waxaad leeyahay beerta wixii ka soo baxa kala baraad qaadanaya ninkii maaliga marka gurigiisuba iska jooga oo iska nasanaya oo magaaladiisu iska jooga maalintii beertaasu soo go-do wuu leeyahay noo xisaabi imise dhashay toban kintaal shan qaado anigana shan isi waa laga isticmaalaa qaaliban dhaweyd inta badan waa laga isticmaalaa marka waxaa dhici karta a'imadaas in marka dadkaas ay ku fakadaan a'imo waaweyn oo imaamu nawowi yani ugu weyn yahay ayaa qaba musaaracada iyo mukhaabarada inay bannaan yihin imaamu nawowi kitaabkiisa rawdatu daalibiin uu masalada si fiican uu uga hadlay waa imaamu nawowi iyo khataabi iyo ibnulmundir iyo abulxasan almaawardi afartaas sheekh oo aimada shaaficiyada ka mida iyagoo waxay leeyihin masaladana waa bannaanta wain akraahu shaksiga hadduu ka kireeyo iyaahaa ardada hadduu uga kireeyo bidahabin dahab uu uga kireeyo ow fidatin ama fido lacag fida uu uga kireeyo ow amase sharada lahu lilcaamili ama shaksiga shaqaalaha ah dacaaman cunto uu u shardiyo dacaamkaasoo macluuman la ogyahay dacaamkaasoo fii dimatii qoortiisa ahaaday jaaza daalikaas waa bannaan yahay tan waa la ogol yahay biitifaaqi alculamaa tan waa la ogol yahay oo tan maxaa lagala jeedaa beertii waa kireeyey oo shaqaaluu geliyey dahab iyo fidan ku siinahay beerta ka shaqeeyo dahabi fidadee hadda lacag lama isticmaalee waxaa booskeedii gelaya doolarka iyo lacag soomaaliga wuxuu leeyahay beertan ka shaqee beertan markaad ka shaqaysid boqol doolaraan ku siinahay laba boqolaan ku siinahay calaa xasab alitifaaq sidii mar walbaba heshiiska uu noqdo lacag haddii la siinayo oo beerta marka kasoo shaqeeyo lacag la siinayo waa bannaan tahay taas taas lama diidayo laakiin maxaa la diidi oo madhabka imaamu shaafici intiisa badan uu diidayo waa in la yidhaaho lacag laguma siinayee booskii lacagta beerta wixii ka soo go-aad ku xisaabtamo shilin lagu siin maayo beerta wixii ka soo baxa ku nasiibso waxaa dhici karta inaan shilinba ka soo go-inba oo sanadkana iska bacdo beerta inayba iska bacdo waxba aysan ka soo go-in tanaa shaqaalaha u dheefroon lacagta lacagtaa u dheefroon shaqaalaha leanna beerta waxaa dhici karta inuu maaragtay lix bilood toddoba bilood sanad dhan uu ka shaqaynayey inay aafo isaga timaadoba aafo aafooyin ka mida inay isaga timaado berrina ninkii beerta iska laha uu yidhi de ewel anigeed maxaan ku heshiinay beerta wixii ka soo go-aan ku heshiinay beertiina waxba kama soo goyin maca salaama maxaan isku haynaa inuu ilaha dhici karto ninka maaliga marka middaan oo laysku waafaqsan yahay middaas ayaa u nasiib badan ninka shaqaalaha ah wale beertaa ka shaqeen lacagaan ku heshiinaynaa bis beertii ama ha bacdo ama ha baxdo lacagtaas waa leeyahy ninkaas mar walba wallahu subxaanahu wa tacaala